subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax axada bisha juunna waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo boggeena v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari
jabuuti iyo qatar laba wadanoo waxay ahaayeen xidhiir wanaagsani ka dhexeeyo xidhiirkaas oo marba markii ka dambaysada sii kobcayay laba wadan oo walaalo ay ahaayeen islaamnimo ka dhaxayso jaamacadda carabta ka wada dirsan deris ah
kaasi wuxuu ahaa cabdulcasiis saalax cumar oo ka mid ah jaaliyadda maraykanka ee dalka jabuuti oo sharaxaya dhibaatooyinka dhaqaale ee jabuuti ka soo gaari karo inay hoos u dhigtay xiriirkii waddanka qatar ay la lahayd waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxda dalka turkiga oo weli dadaal ugu jira sidii ay xiraadda lagu soo rogay uga qaadi lahaayeen wada dhexdhexaadina uga samayn lahaayeen dalka qatar iyo dalalka kale ee carabta sidoo kale waxaad maqli doontaan tobanka maalmood ama cisho ee ugu dambeeya ee bisha ramadaan oo aynu ku guda jirno iyo imaamyada masjidada ku yaala dalkan maraykanka oo u digay dadka muslimka ah qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ku jiraanba waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida toddoba kun oo dibadbaxayaala ayaa isugu soo baxay socodna ku maray shalay oo sabti ahayd magaalada madrid iyaga oo ujeeddadoodu ay ahayd in dowladda isbaanishka ay sii adkeynayso ballanqaadyadeedii ay ugu talagashay dadka qaxootiga inay ku soo qaadato dalkaasi hase yeeshee dibadbaxayaashu ay kasoo horjeedeen sbain ayaa waxay horey ugu yaboohday toddobiyo toban kun iyo saddex boqol oo kunoo dad ah oo laga kala qaadayo waddamada aanan degganayn ee suuriya ciraaq iyo liibiya inay dibudejin u samaynayso raallihada dhegeystayaal laakiinse taasi ayaa waxa ay qayb ka ahayd ballanqaadyadii reer yurub ee horey loo filayey ee qulqulka qaxootiga ay sabab u ahayd inkastoo dowladdaasi ay ka yara gaabisay amnesty international ayaa waxa ay werinaysaa in madrid ay qorsheynaysa in ay dib udejin u samayso in ka badan kun iyo saddex boqol oo dada oo wax ka yar toban boqolkiiba ka yar tiradii horey loo ballanqaaday inay dibudejinta u samayso hase yeeshee dadka dibadbaxa dhigaya ayaa aad waxay uga soo horjeedaan arrinkaasi
mudane ka tirsan koongareeska maraykanka oo arbacadii si xun loogu dhaawacay gobolka virginia ayaa la sheegay in xaaladiisu ay kasoo reynayso bayaan sabtidii laga soo saaray isbitaalka medistar washington hospital center ee magaaladan washington ayaa lagu sheegay in xaaladda xildhibaan steve sclis ay horumar samaysay islamarkaana hadda lagu tirin karo xaalad xun halkii awal uu ahaa xaalad aad khatar u ah jimcihii dhakhtar ka mid ah dhakhaatiirta ku howlan badbaadada xildhibaanka ayaa sheegay in iskaliis oo ah ko iyo konton jir uu qarka u saaran yahay inuu dhinto kadib markii si xun uu u dhiig baxay ka hor inta aanan cisbitaalka la geyn steve iskaliis ayaa ah xubin sare oo ka mid ah mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka wakiilada ee maraykanka waxaa toogtay isagii iyo shan kale nin ku hubeysnaa qori xilli ay ciyaar baseball ah ku dheelayeen magaalada alexandria ee gobolka virginia ninkii weerarka geystay ayaa la dilay subax wanaagsan dhegeystayaal ramadaan mubaarag aan ku horeyno dowladda jabuuti ayaa asbuucan sheegtay inay hoos u dhigayso xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey dalkooda iyo dalka qatar kadib markii ay sii xoogeysatay khilaafka siyaasadeed ee dhinacyada sacuudiga uu horkacayo iyo waddanka saliidda qaniga ku ah ee qatar haddaba xiriirka ay dowladda jabuuti hoos u dhigtay sidee ayuu u saameyn karaa waddanka yar ee ku yaala geeska afrika ee jamhuuriyadda jabuuti sahre cabdi axmed ayaa kala sheekaysatay cabdilcasiis saalax cumar oo ka mid ah aqoon-yahanada reer jabuuti ee qurbajooga ku ah dalkan maraykanka
waad mahadsan tahay sahro walaal jabuuti iyo qatar laba wadan oo waxay ahaayeen xidhiir wanaagsani ka dhexeeyo xidhiirkaas oo marba marka ka dambaysada sii kobcayay laba wadan oo walaalo ay ahaayeen islaamnimo ka dhexayso jaamacadda carabta ka wada dirsan deris ah ayay ahaayeen xidhiir kisakow intaa xidhiir fiican oo sii kobcayay sidaan kuu sheegay oo dhinacyo badan kasii kobcayay ayaa ka dhexeeyay hadday tahay dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca maaragtay bulshada iyo iyo bulshada rayidka ah ay iska kaashanayeen waxyaabo badan oo maaragtay aada u wanaagsan oo marmar ka dambeeyaba sii sii kobcayay ayuu ayaa ka dhexeeyay labadaa wadan bal waxaad iga warantaa marka jabuuti dhowaantan ayay sheegtay in ay isbahaysiga dhinaca kale sacuudiga uu hogaaminayo ee ka dhanka qatar ee raacday oo ay xiriirka ay lalahayd ee dalka qatar ay hoos u dhigtay marka bal waxaad iga warantaa maxaa jabuuti ayada inay go-aankaasi qaadato ku riixay kolley arrintaas mas-uuliyiinta jabuuti oo yaaragtay dadka maamulka hayaa ugu wanaagsan inay maaragtay arrintaas ka jawaabaan laakiin anu kolley shaksi ahaan waxay la tahay uun markii ay la eegay danta guud ee waddanka iyo maslaxadda maaragtay siday ku jirto ayay go-aankaas ku dhaqaaqeen dadka mas-uuliyiinta ah inay maaragtay go-aankaa qaataan waa go-aan kolley iyaga markii dee la eego la la la habboonaadeen kii ku fiicnaan bay ahaayeen arrintu arrin xasaasiya weeyaan saaray sidaad ogtahay dad walaala ah oo meel la kala tegayn baa maaragtay isku haya isku haya meesha go-aankanay jabuuti qaadatayna lama odhan karo go-aan maaragtay dee aada usii liita sida imika xidhiirka uma goynin wadanka qatar laakiin hoos bay u dhigtay hoosunba hoosun bay u dhigtay waxayna ku baaqday dad aragtay ama maqashay bayaanka kasoo baxay wasaaradda in ay lagu xaliya arrintan maaragtay si sokeeye oo maaragtay dadkan walaalaha si walaaltinimo on lagu xaliyay baaq u dirtay waa garta waa garta hadda kolley sida ay u eg tahay waxaa la leeyahay jabuuti waxaa laga yaabaa inay dhinaca isbahaysiga sacuudigu hogaaminayo ee u badatay marka dowladdu haba tiraahdaba hoos ayaan u dhignay xiriirkii nagala dhexeeyey dowladda qatar oo kaleeto oo duulimaadkooda xataa maalinba ay tegi jireen magaalada jabuuti iyo dalka jabuuti bal marka hadda waxaa iga warantaa markii laisbarbardhig lagu sameeyo labada wadan ee sacuudiga iyo qatar xiriir ahaan keebuu hagaagsan yahay labada wadan markii loo fiiriyo dalka jabuuti sidaan kuu sheegay horta labada wadanba waa laba wadan oo jabuuti ay xidhiir fiican ka dhexaysa jabuutina kolley waxyaabaha lagu yaqaano deris wanaag iyo siyaasadeedu waa siyaasad dadalka deriska ah iyo dalalka adduunkaaba maaragtay intooda badan xidhiir fiican ama gebigoogaba waxaan ahayn maaragtay wax kooban xidhiir fiican uu ka dhexeeyo inta badanna maaragtay waa sacuudiga iyo qatar labadaba waxaa ka dhexeeyay maaragtay dadaal aada u wana xidhiir aada u wanaagsanaa sacuudiga horta iyagu dee arrintaasi wax saameyn oo hadda ay ka ka yimid de ma jiro xidhiirkooga aad buu u fiican yahay jabuuti iyo iyo maaragtay sacuudiga xidhiirkooga aad buu u fiican yahay waana mid sii kobcaya marmar ka dambeysa qatar
waa garta marka waxaan ula jeedaa aan kaa dhexgala cabdicasiisow xiriirka sacuudiga iyo jabuuti muxuu ku qotomaa macnaha xiriirka diblomaasiyeed ka sokow midka dhinaca dhaqaalaha muxuu salka ku hayaa oo labada wadan u dhexeeya wax badan baa u dhexeeya sacuudiga iyo jabuuti jabuuti maaragtay sacuudiga waa xidhiir soo soo jireena oo maaragtay mashaariic badan oo ay iminka sacuudigu maalgeliyaan baa jabuuti ka jira sacuudigu maaragtay kasakow xidhiirka dowladda ka dhexeeya maaragtay markasta dowladda sacuudiga iyo iyo maaragtay bulshada sacuudiga waxay la garab joogaan dadka reer jabuuti taageero dhinacyo badanna saameeya dhinac tacliimeed dhinac maaragtay dhaqaale markasta way maaragtay maalgeliyaan oo mashaariic badan bay ka sameeyaan waxay ka caawiyaan maaragtay institutionada iyo maaragtay waxa ka jira dhinaca tacliinta dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada reedka waxaasoo dhan ba waxay ka geystaan dowladda sacuudiga maaragtay maalgelin iyo taageero badan bay ka geystaan waana dee mid soo jireen oo ilaa markii ay gobonnimada qaadatay jabuuti ilaa hadda ay sacuudigu xeer joogtaa ka dhexeeyo maaragtay waayahay bal marka waxaad iga warantaa haddii dhinaci kalena ay qadar weydo jabuuti maxay ku waayeysaa xiriirka hoos ee u dhigtay dabcan dowladda ayada ayaa ka tashatay go-aankaas gaarta haddana maxaa kaga go-ayo oo kaga jaban micnaha haddii qatar ay dowladda jabuuti xiriirka kala noqoto sahray wax hadda xumaan weyn oo ama dhibaato weyn oo labada wadan hadda dhex maray oo la sheegi karo ma jiro laakiin haddii saameyn la yidhaahdaba dee laba daloo walaalaha iyo laba bulshoo walaala ahaa walaaltinimadii xidhiirkii walaaltinimo oo hoos u dhacay laftigiisa maaragtay ah maaragtay mid saameyn yeelan kara oo labadii bulsho iyo labadii dowladeedba ku dhici kara laakiin wax hadda anu kolley shaksiyan ma qabo waa wax weyn inuu yahay waa wax haddaba insha allah iska xalismi doona muddo dhowna labada arrimahan iska soo xilmi dadkan waa dad walaalaha waa dad isle waa dad wax weyn maaragtay ku kala sidaa ku kala maqnaan karana maaha kaasi wuxuu ahaa cabdilcasiis saalax cumar oo khadka telefoonka ee gobolka minnesota ugu waramayey wariyaha v o e da sahre cabdi axmed waa tahay nuuro waad mahadsan tahay dhinaca kalena dowladda turkiga ayaa weli sii wado iskudaygeeda dadaal ay ku doonayso inay ku kala dhexdhexaadiso dhinacyada sacuudiga iyo weliba dowladda qatar waxaana madaxweynaha wadanka turkiga uu sheegay inuu kala hadlayo hogaamiyaasha muslimiinta sidii xaaladda loo dejin lahaa nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan isugu kaay soo duway
tan iyo markii ay dowladaha carabta ee uu hogaamiyey sacuudiga ay xiriirka u jareen dowladda qatar ayay dowladda turkiga waday dadaaladan ay ku doonayso in xal diblomaasiyadeed loogu helo arrinta jimcihii madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha france emmanuel macron iyo amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani warbaahinta turkiga ayaa ku warantay in saddexda mas-uul ay isla eegeen habka ugu wanaagsan ee loo qaboojin karo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex caloosan dowladaha gobolka erdogan wuxuu sheegay inuu madax badan oo ka mid ah kuwa dalalka islaamka uu kala hadlay arrintani Bugün de şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la, Lübnan Başbakanı Sayın Hariri ile, Malezya Başbakanı Sayın Razak'la, Bahreyn Kralı maanta ilaa iyo Sayın hadda El madaxweynaha Abdi ile faransa mudane macron ra-iisul wasaaraha lubnaan mudane xariiri ra-iisul wasaaraha maleeshiya mudane rasaaq boqorka baxrayn mudane al khaliifi boqorka urdun iyo madaxweynaha indoneeshiya ayaan telefoonka kula hadlay dhammaantoodna waxaan kala hadlay sidii aanu ku xallin lahayn mushkiladdan iyo sidii aan u soo celin lahayn midnimadii iyo wadajirkii wax walba ka sokow waxaan ku jirnaa bishii barakeysneed ee ramadaan muslimka dhexdiisana bishan waxay ka mid tahay bilaha xurmadda leh bishan qofka muslimka ahi waa ka xaaraan dhiigga iyo maalka iyo hantida muslimka kale Müslümanlar için bu ay Eşhurul Hurum'dur.
xalayna munaasabad afur oo ka dhacday istanbul ayuu madaxweyne erdogan ka sheegay in uu jawaab ka sugayo boqorka sacuudi arabiya bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan istanbul ayaa si wanaagsan ula socday falcelinta turkiga uu ka bixiyey khilaafka dalalka carabta Eh, intii ay soo ifbaxday khilaafkan u dhexeeya wadamadan khaliijka ayaa turkigu waxa ay dadaal eh, xoogan ka dhex wadeen eh, qaybaha iskhilaafsan ee wadamada wadanka qatar ee cunaqabateynta ay saareen qayb kami qaybo kamida wadamadan khaliijka Eh, madaxweynaha wadankan Tur- turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu taleefonka eh, kula xiriiray boqorka sacuudiga boqor salmaan Eh, sidoo kale eh, waxa uu em, eh, xalay mar uu ka hadlayay eh, afur eh, uu kula afuray ganacsato wadanka eh, magaaladan istanbul waxa uu sheegay eh, arrintan xalkeedu eh, eh, in uu furaha xalku gacanta ugu jiro eh, boqorka sacuudiga turkiguna ay ka sugayaan arrintaas in uu sida ay tahay uu uga eh, uga jawaabo eh, boqorka sacuudigu go-doominta ay dalalka uu hogaamiyey sacuudiga ay ku sameeyaan qatar tan iyo shantii bishan juun ayaa dadka reer qatar iyo dowladoodaba ku yeeshay saameyn weyn dalalka sacuudiga baxrayn imaaraadka masar iyo kuwo kale oo aanan jasiiradda carabta ku olin ayaa ka xirtay qatar xuduudahooda badda hawada iyo bariga iiraan waxay toddobaadkii horgeysay qatar diyaarado waday shixnado kala duwan laakiin turkiga ayaa tobaneeyo diyaarad oo gargaar cunto waday u diray qatar sida uu leeyahay bashiir macalin khaliif waxaa jirtay in ay eh, turkidu ilaa toddobaatan iyo kow diyaaradood oo sida eh, waxyaabaha eh, quuto daruuriga ay u direen wadanka qatar Eh, waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo eh, shan boqol oo tan in ay sideen diyaaradahaasi Eh, qiimo ahaanna waxaa la sheegay in ay u dhiganto ilaa saddex boqol iyo sideetan eh, milyuun oo dollarka maraykanka ah Eh, wasiirka ganacsiga ayaa waxa uu sheegay in eh, usbuucan soo socda ay bilaabi doonaan eh, eh, in ay iyaguna gaarsiiyaan eh, maxaan ku yidhahdaa waxyaabaha wadankan wax soo saarkiisa oo ay dhanka badda ay u adeegsan doonaan haddii allah awoodda la ogolaado suu sheegay eh, wasiirka eh, ganacsigu haddaba maxay tahay sababta uu turkiga sidaan ugu garab taagan yahay qatar muxuuse yahay xiriirka ka dhexeeya labada wadan waxaa arrintaasi sharaxaya cabdiweli sayid oo jaamacadda istanbul ee magaalada istanbul ku diyaariyey shahaadada maasterka xiriirka ka dhexeeya wadamadan turkiga iyo qatar waa xiriir een, hadda muddo shan iyo toban sano een, gaaraya wuxuu soo bilowday xilligii een, madaxweyne erdogan uu ra-iisul wasaaraha wadankan ka noqday een, dalka qatarna uu amiirka ka ahaa amiirka hadda jooga een, aabihii xiriirkaasi een, dhowr marxab marxab ayuu soo maray een, xilligii uu sida fiican u xoogeystay waxay ahayd markii uu bilowday waxaa loo yaqaano gubi carbeed ee labadii ko toba kun iyo kow iyo tobankii kacdoonkaas oo labada wadan u arkeen een, siyaasad mida ay ka qaateen een, ayna u arkeen inay tahay in la taageero een, si loo guul loo najixiyo een, rabitaanka shucuubta carbeed taasoo ay ka hor keentay wadamo kale oo kamid a wadamada carbeed ee, iyo kuwa gacanka Ee, sidoo kale ee, labada wadan xiriirkooda wuxuu sii xoogeystay markii dalkan turkiga uu inqilaab een, iskuday inqilaab ka dhacay sanadkii lasoo dhaafay bishii julay sidoo kale labada wadan waxay ka midaysan yihiin arrimaha ku aadan xarakaadka islaamiga wadanka ka jira gobolka bariga dhexe sida ikhwaan muslimiin sida xarakada xamaas oo ay u arkaan inaysan ahayn xarakaad argagixiso ah oo ay yihiin xarakaad siyaasi ah dhowr wadan oo ay ugu wen yihiin sacuudiga iyo masar ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay inay xiriirka u jareen dalka qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada dalal badan oo ku yaala bariga dhexe iyo afrika ayaa kala taageeray labada dhinac halka kuwo kale oo ay soomaaliya ka mid tahayna ay ku adkaysteen inay dhexdhexaad ka yihiin arrinta
nuur xasan nuur bukhaare ayaa warbixintaasi isugu kahaysoo duway halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa lagu guda jiraa tobanka cisho ee ugu dambeysay bisha barakeysan ee ramadaan waxaana gobolada dalkan maraykanka ah oo ay ku soo badanayeen waayadan dambe falalka muslimnaceebka u muuqan kara ee culimmada masaajidada ay soo jeediyeen talooyin ku salaysan amniga sidoo kale waxa ay ka hadleen ahmiyadda ay leeyihiin maalmahan iyo xilliyada cibaadada iyadoo mararka qaarkoodna laga yaabo in wakhtiga uu aad u u adag yahay waryaheena gobolka minnesota maxamuud mase cadde ayaa wareystay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota
maxamuud walaal waa su-aal aad u fiican weeye tobankan bari waa tobankan bisha ugu qiimaha badan weeye waa tobankan la rajaynayo inuu qur-aanka ilaahay alla uu soo dejiyo subxaana wa tacaala oo shahru ramadaan aladi unzila fiihi qur-aan markuu alla yidhi tobankan bari ee dambe ayaa la rajaynayaa maxaa jira ilahi waa kacadda kala koray ina anzalnahu fi leylati alqadri wama adraka ma leylatu alqadr leylatu alqadri khayru min alfi shahr ilahay aad kaleeto waa ka ka odhanaya xamiim walkitaab almubiin ina anzalnahu fi leylati mubaaraka marka habeenkii barakaysnaa habeenkii sharafta lahaa habeenkii qur-aanka la soo dejiyey intaaso dhan waxay isugu wada jiraan insha allahu tacala tobanka dambe ee bisha ramadaan koob iyo labaatanka wixii ka dambeeya waxaa loo sii badanaya tiradaas dheer koob iyo labaatanka muxuu ahaa saddexiyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal labaatanka maalmahaas waxaa qofka marka la doonayaa bisha fadligaa leh ama habeenaha fadligaa leh ee wanaaggaa leh inuu qofku dadaalo inuu qofku ku dadaalo allabari cibaado istiqfaar qur-aan akhris intuu awoodi karo inuu ku dadaalo ayaa la doonaya qofku qofki ilaahay uu waafajiya subxaanahu wa tacaala waxaa lagu tilmaamay khayru min alfi shahr habeenkaas inuu kun bilood ka khayr badan yahay marka xaqiiqatan waa fursad aad qaali u ah weeye marka dadka waxaan ku dhiirigelinayna inaan ka faa'iidaysano lagana faa'iidaysto fadli fadli fara badan bayna leedahay waa gartay marka salaada cishaha waxaa la dukadaa xilliga minnesota oo kale koob iyo tobanka salaadii subaxna waa saddexdii iyo barki waa odagu muddo shan saacadood iyo wax yara taraawiixdii salaadii taajudka wixii oo dhan waa koobanta iyadoo wakti aan sidaa ufogeyna la afuray masaajidka oo kale daarulhijra sideed isugu dheeli tirtaan salaadaha iyo weliba waktigaa kooban ee la haysto walaalo maxamuud su-aalaadu fiican wey marka koobaad dadka waxaan adugu baraarujinaa inay cibaadaystaan haddana ay ogaadaan salaadan inay sunno tahay oo qofku uu waajibka ku dadaalo maxaa jira marar badan waxaa dhacda in sunnada lagu dadaalo oo waajibkee la dayco ama laga seexdo marka taas waa qayba in waajibka la hormariyo isaga lagu dadaalo dadka waan u sheegnaa waxaan kaloo dadka u sheegnaa inay waajibka ku dadaalaan hadday shaqooyin iyo duruuf kale ay ku xidhan tahayna shaqooyinkii inaysan iska halaynin ama aan laga faayarin ama dhibaata kaga dhicin oo shaqooyinkoodiina ay ku dadaalaan intaa marka waa qaybtaas weeye saan isu waafajinaa waa arrin aad iyo aad u adag weeye hadda xaqiiqatan tusaale ahaan waxaa la bilaabayaa salaadii muxuu cishaha iyo taraawiixda koob iyo tobankiiyo xoogaa waxaa laga baxayaa labiyo tobankiiyo barhka kowda wax dhiman baa laga baxaya taqriiban yani labiyo tobankiiyo xoogaa un salaadii taajudkana waxaan bilaabayna annaga lada xilina soo dhaaftay kowdiya barkaan bilaabayna waad u jeedaa marka wax waqti u dhexeeya ma jiro taa micnaheedu marka waxay noqonaysaa qofkii berri oo kale shaqaynayay inay ku adkaanayso inuu taraawiixdii iyo tahajudkii intuu wada tukado salaadii subax tukado suxuurto haddana shaqo hore usii aado maxaa jira qofku waa bini aadam wey way ku adkaanaysaa marka dadka waxaan u sheegnaa aan ku dhiirigelinaa inay cibaadaystaan haddana noloshii iyo shaqadii bacdama wadamadan la joogo si laisu waafajin laha la sameeyo dadka qaarkii waxaan dhahnaa hadday aad berri shaqo leedahay taraawiixda tuko tahajudka maybe salaada subaxu jaamaca ku tuko aysan ku dhaafin insha allahu tacaala habeenada aydan markaa aydan shaqaynin oo kaleeto tahajudkii iyo maadda shaqooyinka hadday suuro geli karto fasax ka soo qaata yacni dadka waxaan u sheegnaa qaabka kala duwan inay isu waafajiyaan laakiin xaqiiqatan waa arrin adag weeye oo hadda salaadii cishaha iyo muxuu ahaa xilliga suxuurta saad sheegtay wax badan uma dhexeeyaan taraawiixdana waan samaynaa tahajudkiina waan samaynaa labadaba waxaana u samaynaa qof qof waliba haddii qofku labada samayn karo inuu ka faa'iidaysto hadduu qof mid samayn karo inuu ka faa'iidaysto saasaan u samaynaa yani waa gartay sidoo kale waxaa jirta eh, bishan ramadaan waxay kusoo aaday xili xaaladda dalka maraykanku ay kaga duwan tahay sidii hore ahaan jirtay sax oo ay soo badanayaan eh, dadkan islaam nacaybka iyo waxyaabaha la xiriir rumaysan oo sidaad ogey toddobaadkii dhoweyd gobolkan banaanbaxay ay ka dhaceen arrimaha laga soo horjeedo Eh, dad fara badanna warwar iyo walaac bay ku abuureysaa weliba dumarka soomaalida waxay ugu badnaadeen socoshada xilligaa dambe iyo masaajida ay tegayaan Eh, wadan kanadana beri dhexdaas waayadii masaajid la weeraray sax Eh, marka masjidkeena ahaan iyo masaajida gobolka si guudba eh, cabsi intee la-eg baad ka qabtaan in xiliyadan oo kale ay dhici karayso eh, qolyaha noocaasa inay ama idinsoo hujuumaan ama aad eh, ugu diyaar garoodeen si waxyaabaha noocaas hadii Looga hortago.
yimaadan looga hortago su-aaladu fiican weeye walaalo maxamuudo marka koobaad ee xaqiiqatan waa run axdaastaasu waa wax dhacday arrimahaasu wadanka maraykanka nacaybku kusoo badanaya olidaba gobolkeena minnesota gobolada ugu nabadgelyo badan uu ka mid yahay marka arrimaha la fiiriyo gobolada ugu toleransan ama ugu u- ugu aqbal badan dadka soo galootiga uu ka mid yahay laakiin saan ugu diyaar garownay masaajida qayb badan security ama dad muxuu ahaa waardiyayaal ay samaysteen oo xiliyadaas waardiya masaajida qaarkood booliis bay contract la galeen oo waa lala galaa wadanka saad og tahay muxuu ahaa booliiska laftiisa in lala xidhiidho Eh, annaga oo kale tusaale ahaan bacdama aan degannahay xaafad dadku ku badan yahay mar walba lugtu ku badan tahay masaajidka uu ku yaallo saraha ugu badan ee soomaalidu degan tahay hoostooda uu ku yaallo wax gooni aho booliis ahon aan hayargarayn ama aan la xidhiidhnay ma jiro laakiin waxaan la xidhiidhnay maro fara badan xaafadayada dadka qaabilsan ee booliiska oon u sheegnay xilligan inuu yahay xilligii la cibaadaysanayay dadku socsocodku inuu badan yahay marka inay xoogaa arrintaas isha ay ku hayaan taas waa qayb weeye qaybta labaad oo kale oon samaynay waxaa ka mid a inaan dadka aada ula hadalnay gaar ahaan gabdhaha oon ku nidhi eh, xilliyadaa dambe inaad keligin baxdaan isyar ilaaliya haddaad soo baxaysaan waxaad samaysaan dhowr qof isku soo raaca soo qof rag yaha idinla socdo bacdama iyagu markiiba ay taagreed noqon karaan oo maryihii iyo calaamad goonihi ay ka muuqato marka ha- laba isku soo raaca saddex isku soo raaca afar isku soo raaca shan isku soo raaca qof rag yaha idinla socdo taana iyadana waan muxuu ahaa waan ku dhirigalna oo waan samaynaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo dadka aan kula talinaynaa waxa weeye eh, inaan horta cabsi dheeraa la isgelin laakiin la taxadaro Eh, inay masaajiddu aad iyo aad dadka imaanaya ay la socdaan ay ka warqabaan inaysan gabdhuhu keligood bixin yani marka talooyinkaan bixina waa kuwaas weeyaan kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota wuxuu u waramayey wariyaheena maxamuud mascade waad tahay nuuro waad mahadsan tahay bal markana inta aadan ka bixin isla adiga aan dib kuugu soo celiye sboortiskii iyo saaka ciyaarihii qodobadii ugu waaweynaa mahadsanid Zahra. kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadeena saaka iyo caalamka xubinta ciyaaraha ciyaaryahan antony marsial oo weerarka kaga ciyaara kooxda kubadda cagta manchester united ayaa la sheegay in kooxda uu sii joogi doono xilli ciyaareed
nagaraa la ahdaa dhegeystayaal waxay ahayd cilad dhinaca farsamada ee kusoo dhawaada sida aan bay horey idinkaga ballan qaadnay ee wararkii ugu dambeeyey ee sboortiga aan saaka idiin hayno waxaa xalay ka furmay magaalada st petersburg ee dalka russia koobka xulalka horyaalada qaarada- qaaradaha adduunka ee loo yaqaano confederations cup koobkan ayaa afartii sanaba waxaa mar ku tartama xulalka kusoo kala guuleysta koobka qaaradaha xafladii furitaanka oo ka dhacday garoonka magaalada st petersburg ayaa waxaa furay madaxweynaha fifa jani infantino madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo halyeyga kubadda cagta brazil bel waxaa lagu furay xulal- xulalka ruushka iyo oo martigelinaya iyo xulka new zealand waxaana laba gool iyo eber ku badiyey xulka russia caawana waxaa jiri doona laba kulan ciyaarta hore waxa ay dhex mari doontaa xulalka burtuqiiska iyo mexico tan xigtana waxaa ku tartami doona cameroon iyo chile sidoo kale waxaa si habsami leh uga soconaya dalka poland ciyaaraha koobka adduunka ee ciyaartooyda ay da-doodu ka hooseyso kow iyo labaatan jirada Ee, xulka burtuqiiska wuxuu xalay laba gool iyo eber ku qaraacay serbiya sbainna waxay shan gool iyo eber ku xaaqday macedonia caawa laba kulan ayaa dhici doona jarmalka waxa uu la ciyaari doonaa jamhuuriyadda jaga denmarkna waxa ay fooda dari doontaa xulka talyaaniga dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa mahadsanid nuurow waa tahay qodob ka mida qodobadii wararkayagana haddii aan soo qabto ku dhowaad toddoba kun oo dibadbaxayaala ayaa waxa ay socod ku soo mareen magaalada madrid ee dalka sbain iyagoo ujeedadoodu ay ahayd in dowladda isbaanishka ay ku qasbaan ballanqaadyadii oo horey u samaysay dhinaca qaxootiga inay ka dhabayso sbain ayaa ku yabahday toddobiyo toban kun iyo saddex boqol oo qaxootiya oo laga kala keeno wadamada suuriya ciraaq iyo libiya inay dibadujin u sameynayso inkastoo markii dambe ballanqaadyadaasi guddiga reer yurub ee qulqulka qaxootiga ku salaysnaa labadii kun iyo shan iyo tobankii ay sheegtay inay qaadanayso dad un gaaraya kun iyo saddex boqol oo dada taasi oo boqolkiiba toban ka yar intii ay horay u ballanqaadeen markana nuuro maxay noo xiga sahra waxaan yara ku nasan doonaa qasiidooyinkii bishan ramadaan aan dhegeystayaasha u ciyaari jirnay
sareediya maalin haysta rasuulkaa sii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediya maalin haysta rasuulkaa sii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi sareediya maalin haysta rasuulkaan sii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediya maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
rasuulkiisaar adduunyo ka saahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaar adduunyo ka saahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi salaatullaahi calayhi salaamullaahi
waa tahay nimcaan cabdiraxmaan heeskaasi ramadaanka iyo sidoo kale kooxdaasi ka daba jiibinayso idaacaddeena subaxnimo ayaan idinkaga sii tegaynaa waa nuur xasan nuur buqaari iyo anigu waa saare cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo suubaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya siigadiya boorka rabo suubaxa qiyaame عليك صلاة الله عليه سلام الله